halkani waa washington laabtaab soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada qaar ka mid a magaalooyinka geeska afrika iyo adduunka o dhan oo nagala socotaan boggayaga v o a somali com duur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa salaasaa taarikhduna ay tahay shanta bisha julaay ee sannadka laba kun iyo labaiyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba guud ahaanba dhegaystayaal adduunka oo dhan oo nagala socotaan v o a somali dotcom idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mida nin abwaan ah oo waraysi aan la yeelana islamarkaana dhallinyarada ka wacyigeliya halganka iyo weliba maaraynta nolosha dhallinyaranimo ruuxii had iyo jeer himadiisu wacan tahay qasad baa hubkiisa wuxuu hiigsanayiyu hadafkuna sidiisaba waa lama huraanoo hedalku jiheeya
sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan farsame yaqaanada gaadiidka magaalada laasacaanood oo ka warramaya qaabka amaba hanaanka ay noloshooda u maareeyaan kaalmihaasi iyo weliba ciyaari ayaad soo kale ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida xubnaha gaashaanbuurta neto ayaa maanta saxeexay heshiisyada habaraaca ee dalalka finland iyo sweden si ay ugu biiraan isbahaysigan militari labadan dal ayaa gudbiyey codsigooga bishii mey iyaga oo ka gudbay amaba ka soo tallaabay muddo dheer oo ay joogeen meel aanay cidna xulafo la'ahayn si ay haatan uga jawaabaan gulufka uu ruushku ku qaaday dalka ukrain wadamadan ayaa leh taariikh hore oo ay wada shaqayneed oo ay la leeyihiin amaba ay la soo lahaayeen muddo dheer ururkan gaashaabuurta neto kuwaasoo ay ka mid yihiin sida inay qayb ka noqdaan kulamada ay yeelanayaan ururku iyo sidoo kale inay ka mid noqdaan ama ay qayb ka qaataan carbisyada militari ee gaashaanbuurta neto ay samaynayaan dalka faransiiska ayaa maanta sheegay inay ka soo qaadeen shan iyo soddon caruura iyo weliba lix iyo toban haweenaha xeryaha ku yaalla waqooyi beri dalka suuriya wasaaradda arrimaha dibadda faransiiska ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in caruurtan loo fidiyey adeeg daryeel caafimaad islamarkaana lala socon doono daaweyntooda waxaanay wasaaraddu intaasi ku dartay in haweenku ay waajihi doonaan hannaan cadaaladeed kooxaha xuquuqda aadamaha iyo weliba isbahaysiga uu maraykanku hogaamiyey la dagaalama kooxda dowladda islaamka ayaa wadamada ku booriyey in ay halkaasi ka soo qaadaan dadka u dhashay waddankooga ee u tegay deegaanadaasi kooxda dowladda islaamku si ay ugu biiraan amaba ay maleeshiyaadkooga kooxda halkaasi ku sugan ugu dagaalamaan iyo weliba dadka kale halkaasi ku dhashay intii uu dagaalku socday dhegeystayaal warkiina waa naga intaa u diyaargarooba qaybaha kale idaacadda duhurnimo door wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba aan ku bilownay dhallinyarada gaadiidka ku farsameeya gaar ahaan dhinaca dabka magaalada laasacaanood ayaa sheegay in gaadiidka casriga ahi ay ku adag tahay in ay ka shaqeeyaan waxaana sidaasi v o a u sharaxay sadaam xasan ismaaciil oo wariyahayaga cabdikariim olol uu la kulmay islamarkaana warbixintan nooga soo diray halkaasi magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa ku yaalla goobo badan oo dhallinyaradu ay ku sameeyaan gaadiidka gaar ahaan qaybaha dabka dhallinyaradan ayaa ii sheegay isbeddelka casriga ee gaadiidka ku yimid dhanka dabka ayaa waxay noqotay xirfadihii hore u yaqaaneen mid ay adagta in haatan lagaga shaqeeyo waxaa jira gaadiid badan oo loo keenay oo dadkii iska lahaa ay kaxaysan kari waayeen halkaasina ay dhibaata kaga timid haddaba sidii hore ay u shaqayn jireen ayuu sadaam isagoo magaciisao saddexan ku bilaabaya v o a uga warramaya iyo waxyaabaha haatani sida weyn isu bedelay isagoona arday fara badan oo dhallinyaraha soo saaray isaga laftigiisana uu gacanta ka shaqay bismillahi walaal waxaa weeye anigu waxaan ahay sadaam xasan ismaaciil garaydh waxaan ahay injineer ka shaqeeya qaybtan dabka dhiisiiga baabuurta waxaa weeye muddo dheer ayaana ka shaqaynaya shaqadan waxaa weeye bractical ahaan aan aqoon fiican baan u leeyahay hase ahaatee waxaa weeye wakhtidan isbedelaya iyo casrigan cusub waxa weeye waxaa isbedelaya waxyaalo fara badan baa isbedelay baabuurtii oo kale waxa weeye qalabkii lagaga shaqayn jiray waxa weeye baabuur ka casiisan ayaa iminka socota waxa weeye markaa dhibaatada ugu weyn baa waxay naga haysataa in qalabkii hore lagu shaqayn jiray uu isbedelay oo waxa weeye baabuurtii casrigan dambe ay u baahan tahay qalab casri oo waxa weye la jaan qaada shaqada markii hore qaabkaad u wada jirteen iyo gaadiidku siduu ahaa bal iga war haddaan kaaga warramo taa walaal waxa weeye markii hore baabuurtu waxay ka bedelnayd kuwa hadeer socda oo waxa weeye dabkooda wuu yaraa oo waxa weeye electrigooda baabuurta ayaa yaraa dabadeedna kabacdii waqtiba waqti ka dambeeyey waxaa xoogaystay electriga baabuur badan oo dadkii iska lahaa ay ka tageen oo xaaladooda loo taag waayey oo gaarhigoo dhan wada mushkilado naga soo wajaheen in la xallin kari waayo baabuurta hadda socota qayb ka mida markay cudur ku dhacay ama ay cilladoobeen taasoo sababtay in qalabka hadda gacanta lagu hayaa uusan sheegaynba cilladda gaadhiga haysa saacadihii markii hore lagaga shaqaynayay baabuurta iyo kuwii hore si fiican aqoon fiican baan kulahayn dhalinyaro fara badan baan soo saarnay gobolka deegaamo badan bay ka shaqeeyaan oo waxa weeye gobollo badan bay ka howlgalaan marka dhalinyaradaasi waxay qaatay uun aqoon waxay lahayd uun bratical u badan waxa weeye iyagoo braticalkooda fahamsanaa qalab dee marka hore wixii hore ay ku shaqaynayeen way ku ladnaayeen laakiin casrigan dambe ayaa caqabado badan iyo mashkilado badan ku noqday gaadhigu markuu dab wada yahay oo kale bal waxyaabaha uu wato maxaa ka mida ee aad ku aragtaan waxaa ka mid a gaadhigu wuxuu yeelanayaa maskax weyn oo waxa weeye leedo hinjin control dabadeedna waxaa ka dambaynaya kun maskaxood oo kale aad u tiro badan shay kasta oo gaadhiga ka mid a oo electriya wuxuu iyo leeyahay shay maskaxa oo la shaqaynaya baabuurtii hore waxay u badnaayeen lafo haddaan halkaa ku kala saaro lafahaasi waxay ahaayeen wax laftiina la helayo ciladeediina la xallin karo laakiin baabuurtan dambe waxay noqotay maskax shaygu markuu maskax yahay wuxuu ka duwanaanayaa gebi ahaanba wixii hore markii hore lafta ahaa ama rinlayda ahaa marka maskaxdana waxay bixinaysaa dab aad u tiro badan waxay bixinaysaa dab maynasyo ah waxay bixinaysaa dab jajaba waxay bixinaysaa dab la shaqaynaya wareega gaadhiga waxay bixinaysaa dab la shaqaynaya casaynta waxay bixinaysaa dab markeeda hore taagana intaas ilaa inta gaadhiga furaha waxa weeye la gelinayo inta la caseeyo inta gaadhiga la istaarayo intaas oo system oo kala dambeeya intaaba dab ay ku bixinaysaa bareegyadii marka gaadhiga bareeg la qabanayo indhihii markii la shidayo markii ismirkii la gelinayo gaadhiga marka uu soconayo hataa haddeer waxa weeye hijiimadii ayaa dab noqday oo waxa weeye makanicalka ahaa ayaa dab noqday oo jagtaradii gaadhiga ayaa daba waxa weeye waxaa daba maxaan dhahay gaadhiga bumbadii baa daba waxaa daba irbadihii baa daba
ma jiraan aqoon darro dadka gaadiidka haysta laftigooda haysato dhibaatooyin iyagu isu geysteen ay jirto oo aad kala hadashaan way jirtaa haddaan taa waxa weeye iyada taabto gaadiidkan haddeer soconaya electriga waxyaalaha u daran ee caqabadaha ku keena ama ciladaha keena waxaa kow ka ah biyaha hadduu gaadhigu biyo soo jiiro iyo haddii marka la maydhayo biyaha lagu maydhayaba waxa weeye electrigaas ayaa biyahaasi daanooyin badan u geystaan maskaxahay gubaan gaadhiga dhexdiisay galaan baabuurtan electriga ah iyo biyuhuna waa isu daran yihin marka waxa weeye dadka laftoodii waxa weeye markii ay waxa weye cilada ku yimaadaan bay isku dayeen inay wax taataabtaan dee markii hore wax la talaali kara baabuurtan dambe haddeer socota eenan ka shakaynaya ee waxa weeye maskaxaha u badatay male wax la yidhaahdo ee tallaal wax la yidhahdo waa ka mamnuuc marka haddii tallaal dadkoo kale waxay ku sameeyaan tallaal bay ku sameynayaan maskaxii baa gubanaya waxyaala noocaas dhacay kuwii hore dee wax iska sahlan bay hayeenoo fiilooyinka waa taqaaneenoo waa la dhex dhigi jirayoo qaarkood hal fiilaad ugu tallaali jirteenoo sheekadaas hadda waa waa gabaabsi sheekadaas gabaabsi noqotay oo dee wixii haddii laftii hore gaadhiga xumaatay aan heli jirin la tallaali jiray ama la faafikayn jiray faafikadii baa meesha ka baxday oo waxa iminka soconaya waxay noqdeen maskaxo maskaxdii ilaa la bedelo ama loo helo combuter iyo saacad la saaro oo wax lagaga qabto dee wax tallaala ma geli karto sidaa dilaadigeed bay u noqonaysaa in waxa weeye baabuur badan loo dhigo oo waxa weeye cillado iyo caqabado ku yimaadaan
waagaaga dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa sadaam xasan ismaaciil oo ka mid a dhallinyarada farsamada gaadiidka ka shaqeeya ku sugan magaalada laascaanood islamarkaana uu warramaya waryahayaga cabdikariim olol haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesa
afagaalka guuriyu dayaxaa isgaramaray war hore inaan tagay maba ogid gardarani angelina soo jiray afagaalka guuriyu dayaxaa isgaramaray war hore inaan tagay maba ogid gardarani aan engelina soo jiray
geliyo lo iyo adoogu watagu iyo xoola okaawihii iyo sita go'an yariyo gudin madiga gadaysa samadaan u guura u guura geliyo lo iyo adoogu watagu iyo xoola okaawihii iyo sita go'an yariyo gudin badiga gadaysa samadaan u guura u guura
waa dhaqanku weynu angaaru leyna waa dhaqanku weynu angaaru leyna galad eebba weeyo iyo waxaan la goyn karayn weliga weliga ha garab marin geliyo lodiyo ariga ha garab marin geliyo lodiyo arigu ko ayagu ceeb maaha Weliga, weliga ha garab marin geliyo lodiyo ariga ha garab marin geliyo lodiyo arigu ko ayagu ceeb maaha cabdi gudintaydu ceeb male cashaq ruuxu gubayo gowracay ayaanahay cashaq ruuxu gubayo gowracay ayaanahay nin guurkaaga jecel baanahay ku go'aya adige gacantaada gacantaada gacantaada gacantaada waa hagaaga gacantaada gacantaada idhiib waa heestaasi geeli jira iyo weliba cododka cabdirsaaq anshax iyo weliba nimca degan dhegaystayaal haddii aynu intaasi kaga soo gudubna islamarkaana aynu hore uga sii soconno qaybaha kale idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatan aynu kacno magaalada boorama oo uu ku nool yahay nin abwaana oo dhallinyarada ka wacyigeliya islamarkaana aan idhaahda kuba gubaabiya sidii ay u shaqaysan lahaayeen islamarkaana ay uga midho dhalin lahaayeen halgankooga nolosha abwaankaasoo lagu magacaabo maxamed xasan geedi islamarkaana lagu naanayso abwaan geedi ayaa waxa uu u waramay wariyahayaga halkaasi nooga soo warama haashim sheekh cumar good af soomaaligu wuxuu u qaybsamaa tix iyo tiraab tixdu waa qaybaha suugaanta oo dhan abwaanada iyo halabuurada soomaaliyeed ee tixaha tiriya ayaa ku wacyigeliya bulshada inta badan suugaanta abwaan maxamed xasan geedi oo loo yaqaano abwaan geedi wuxuu ka mid yahay dhallinyarada hibada u leh halabuurka tirinta tixaha tix ka mida kuwa uu ku guubaabiyo dhallinyarada iyo inay la halgamaan nolosha si ay guul uga gaadhaan hadafkooda ayuu u bixiyey halgan sida uu tiraabayo abwaan geedi waxaa kaloo jirta n haashim maanse kaloo la idhaahdo halgan markaa n oo dhalinyar dhallinyarada markaasi dhiirigelinta dhallinyarada uu magaranaysa dadaal sameeyo uu naftiisa aanu magaranaysaa una isdhiganin oo had iyo jeer naftiisa baraarujiyo ruuxii had iyo jeer himadiisu wacan tahay qasad baa hubkiisa ah wuxuu hiigsanayiyo hadafkuna sidiisaba waa lama huraanoo hedelkuu jeheeya waa sida hayaankaoo sahankaa horseedoo tallaabada horteedaan hadday kaa madowdahay layskuba halayno waa hubsiimo duniduye hamigaaga weligaa hurdo raaxa ka ogow hadhka ruuxa diidee halasaha kulaylkiiyo hoohadkii cadceediyo hulaca u badheedhee dhexda dhexda dhexdabaasha halistee kalsoonida hilaabtee karti iyo hal adag iyo dabeecada habboonla darajada haleeloo himilooyinkiisana heer wacan ka gaadho soo hoysta guushooy taariikhdu hanataa hadal soo jireen iyo murti hore ayaa tidhi hurdo habar ma korisee maanay hilbaygelin mid kale haddana tidhi nafta oolna hawliyo lafahood hantaaqdaa lagu hagarbaxaayoo kaa tira habaaskee gacan hoose khayr male maahmaada hodankaa waxaan ugu habqamayaa ama se u holanayaa gacan haadis weeyo howlwadeennadeeniyo odayada bulshada hagaag dhallinyarada haybsada ifka horumarkiisiiyo aakhira halka u roon inta hiba sideenkow hadda iyo hadhowtaba dadaal baa hoggaan mudan halgan weeyi noloshu waa maasad halgan iyaduna sidoo kale abwaangeedi ayaa tix ku saabsan dookha iyo jacaylka ka tiriyey tixuu u bixiyey faraj taasi oo sida uu ii sheegay ka tiriyey qiso gabadh soo martay fuu kugu feelshay dookhu in badan adu laa furhatay daryeelkana ugu fillaatay dantiisa u feejignaatay hadduu kugu fahan darraado hadduu fay kale u leexdo hadduu cishqigii faruuro qalbiga keligii filaaya rajaa lagu foofiyaayoo faa'iidadu may dhammaane fursaddan dahabkeed haleeshay saadaash iyo fooraheeda neecawda u furo kashaada filkiisa nimaad ka raacday hadduu furin kugu banneeyey in baan ku fudaysanayne dadkana farqibaa u dhexeeyo sidaa faraheenna weeye midkii aad ku farax gelaysay furaha aad ku aaminaysay ful iyo ubax baarka saydhay adiga fooda kuu sudhaayey dhulkuu falaxfalaxda rayska xareeddu ay faagga jiifto intuu nolol kula fajaaso weliba kugu ficiltamayey shirkana kaa faaninayey meel dheer adigoon ka fiirin guushana iska sii fogaynin barbaarta u feedho guudko waa cusub faadumay guddoonso ilaah farajkiisa beegso fadliga deeqdiisa naawiil dushiisa fariid ku saara xilkaaga fushaan rajeeyey awlaadku hareer fadhiistaa inaad farcantaan rajeeyey allaha faxalkeen baqaynin wixii risiq kaa furaysan inuu fasaxaan rajeeyey dhambaal duca iyo farriina ayaan kuu fidinayaa walaal faadumoy naftaada foordhowr ku dha'aayo fiican sidaana ku faataxayso qorshaha fikir badan la siiyey lasoo fangareeyey dhaaxo ruuxii faqay xididadiisa intuu fujo dhidibadiisa haddana fidhin faadhka raacshay nafsigu ma yaqaan faduule wuxuu falay aawadeed bay fallaadha jacaylku maanta wuxuu falay aawadeed buu falaadka jacaylku saaka feedhaha uga guuxayaay adigu iska faakidayso raggana fukuclaa u liita wanaagga hadduu fidmeeyo eeddiisu markay ka faafto fagaaraha ay ka gaadho dhaliish iyo fool xaggeeda firaaqa markuu ka waayo dhegtiisa u diida faaruq fay buu dadka uga baxaayo waxay ka dhigtaa fallaago ruuxii u furbaxa karsiimo markuu fixiyuu bisleeyo ka miir isyidhaahdo fuudka hadday firidii ka raacdo camuudda ka fadhani maayo haddaba waa sida facaaso isaga fadli iyo karaamo haddii laga faydi waayo ayuu halfariid dhalaayo haddii la fashilo jacaylku fandiya cudur buu noqdaayo taariikhda ma buuxsho foomka dareen farrinaayo raaxo han daawaday filin barwaaqo hiyiga baryasamo ku foogan imaanka fayow qudhiisa markuu la falgelo jidhkeennu nuurkiisu inuu falaagin dubkiisuna yaamisbiilin adaa maragga u furahaya maantana fasax baad qabtaaye kalsooni intaad u fuusho ka gow faraskoo shakaalka dadkuna foodka way ku siinni adiyo firfircoonidaada gabaygaasi wuxuu ka mid ahaa maansooyinka abwaan maxamed xasan geeddi oo loo yaqaano abwaan geeddi uu kula hadlayay dhallinyarada haashim sheekh cumar good v o e boorama
waagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu haashim u mahadsan yahay haatanna xubintii ciyaaraha kusoo dhowaada oo inoo hayo maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa tan iyo markii ay albaabka ka furtay xidigoodii hore ee lukaku waxa ay kooxdu xusulduub ugu jirtaa sidii ay booskiisa kusoo buuxin lahayd milkiilayaasha cusub ee kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa doonaya inay xilli ciyaareedkan lacag faraqaan isla markaasina xidigo wanaagsan kusoo xoojiyaan kooxdan looga cabsi qabo inay ka mid noqoto kooxahan tabarta badnayn horyaalka ingiriiska mar haddii ay weysay muruqii xooga badnaa ay muddada ku duulaysay ee milkiile abramovich waxaana taageerayaal badan oo ka mid ah kuwa kooxda kubadda cagta ee chelsea ay aada uga warwarayaan milkiilayaashan cusub iyo sida ay kooxda u qarash garayn doonaan way adag tahay bay qaarkood rumaysan yihiin lasoo buuxiyo booskii milkiilihii ka tegay ee abramovich hase haatee kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa haatan ka fakaraysa in ay soo xerogeliso ciyaaryahan christiano ronaldo oo sheegay in uu ka tegayo kooxda kubadda cagta ee manchester united isagoo kooxda u gudbiyey dalab ah in ay fasaxaan ciyaaryahan christiano ronaldo ayaa sida laga soo xigtay waxa uu rajeynayaa inuu ku biiro kooxaha waaweyn ee qaaradda yurub ugu yaraan kuwa u soo baxay koobka kooxaha qaaradda yurub ee champions league waxaana chelsea haatan ay ka fikiraysaa in ciyaaryahankan u dhashay wadanka bortuqiiska ee soddon iyo toddoba jirka ah ay soo xerogeliso islamarkaasina ay keento gegida stanford bridge ee magaalada london wararka imaanaya dhinaca iyo barcelonana waxaay sheegayaan in madaxweynaha kooxda kubadda cagta ee barcelona juan laborta iyo ergeyga wakiilka ka ah ciyaaryahan christiano ronaldo ee jorge mendes in ay ku jiraan wadaxaajood suuro gelin kara in ciyaaryahan christiano ronaldo uu dib ugu soo noqdo horyaalka waddanka sbain warkan oo laga soo xigtay warbaahinta waddanka sbain ayaa waxa uu sheegayaa in kooxda kubadda cagta ee barcelona haatan ay u xusuul duubayso sidii ay xidigo dib ugu keeni lahayd magac ku leh sumcadna ku leh ciyaaraha qaaradda yurub waxaana ciyaaryahan christiano ronaldo ay tahay sababta haatan ay barcelona uga fakarayso keenistiisa garoonka camnu stadium ciyaaryahan christiano ronaldo dadka ku dhowdhowaya waxay sheegayaan in xidigu uu mushaarkiisa ka jari doono lacag gaaraysa shan boqol oo kun toddobaadkii haddii uu helo koox uu ku qanco in uu usafto kooxda kubadda cagta ee similanna waxaa la sheegayaa in ay wadahadal kula jirto kooxda kubadda cagta ee chelsea si ay ula soo wareegto sagaal iyo labaatan jirka u dhashay morocco ee lagu magacaabo xakiim aziyaj ciyaaryahankan oo in dhoweydba kursiga kaydka ka galay kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa looga gacan hatinaya gegida sansira stadium ee magaalada milano ciyaaryahankan farsamada wanaagsan ayaa taageerayaasha ac milan waxay rumaysan yihiin haddii uu kusoo biiro inuu wax weyn ka bedeli doono qadkeeda dhexe iyo weliba dhinacooda weerarka kooxda kubadda cagta ee manchester unitedna waxa ay gorgortana kula jirtaa kooxda kubadda cagta ee ix iyagoo ka wada xaajoonaya sidii uu ciyaaryahan martinez jirka difaaca uga dheela xulka qaranka ee argentina iyo kooxda kubadda cagta ee ix uu imaan lahaa gegida oltraford islamarkaasina uu mar kale dib ugu ciyaari lahaa macalinkiisii hore ee arigdarhag xubintaana ciyaaraanta ayaan kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe waa mascadagala sida nabad
wagaag dhegeystayaal mascadda ayaana inala socodsiinayey xubintaasi ciyaaraha gabagabada idaacaddaynu ku dhownaayay inta aynaan kaalmaha heesaa diba jilleecin mar kale aan qodob ka mid a wararka adduunka kuwa ugu waaweynaa idin guud maro xubnaha gaashaanbuurta neto ayaa maanta saxeexay heshiisyada abraaca ee dalalka finland iyo sweden si ay ugu biiraan isbahaysigan milatari labadan dal ayaa gudbiyey codsigooga bishii may iyagoo ka gudbay amaba ka soo tallaabay muddo dheer oo ay joogeen meel aanay cidno xulafo lahayn iyagoo tallaabadaasina u qaaday si ay uga jawaabaan gulufka uu ruushku ku qaaday dalka ukrain wadamadan ayaa leh taariikh hore oo wada shaqayneed oo ay la leeyihiin gaashaabuurta neto waxaana ka mid ah qodobadaasi ama wada shaqayntaasi ay lahaayeen inay ka qayb galaan kulamada ay leeyihiin ururku iyo weliba sidoo kale inay qayb ka noqdaan isbaahaysyaka aan idhaahdo carbiska militari ee ay inta badan gaashaanbuurta neto samayso haatanna aynu wada dhegaysanno heesta beledweyn iyo weliba codka xasan aadan samatar
ubadka sida loo barbaarsho barsaasoyo uga dhowrto markii uu tinta loogu fiidhaa jacaylkana loo bilaa ubadka sida loo barbaarsho barsaasoyo uga dhowrto markii uu tinta loogu fiidhaa jacaylkana loo bilaa
walaada dhegaystayaal waa codka fanaanka nuur daalacay iyo weliba heestaasi ubad kasta loo barbaarsho
dhegaystaa bogiya sambabada kuntooda maanka barisaday xasuusta muuqaanka baxayn xiskayda naftayda abaa ku beerayay bugiya sambabada kuntooda maanka barisaday xasuusta muuqaanka baxayn xiskayda naftaydaada ku biiray inka ubahaa naftayda harista kaan kaga badbaado adaa bidhiyo ilayska bartaan cabtadhiyo iftiinka iftiinka ubahaa naftayda halista kaan kaga badbaado adaa bidhiyo ilayska bartaan cabtadhiyo iftiinka
waagaag iftiinka u baxan naftayda halista kaan kaga badbaado bay tidhi adaa biliyo ilayska bartaan cagta dhigo iftiinsha waa heestaasi ay sida wada jirka u qaadayeen fanaaniinta nuur jaamacada nuur daalac iyo weliba farxiye axmed cadaawe farxiyo fiska ayaana dhegaystayaal ugu dambeeyey idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulanta dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
barbarkaaga keeno ku baaqayo dunida maanta abaco abacadoo timaala wey